halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniinta ilaa iyo habeenka jimcaha saacaddu marka ay tahay toddobada iyo shan iyo labaatanka fiidnimo ilaa iyo siddeedda oo shanla idinkoo inaga dhegaysanaya mawjadda shan iyo labaatanka mitabaan
sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udbanagu saaciiday sharxayn sifahaaga kutubtiisanaayo ebanagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu habeen hore idiin soo bilownay horudhaca kitaabka baroorashada oo uu qoray nebi yeremiyah kitaabka baroorashada waa baroordiiq sida gabay oo kale loo tirinayo waxaana qoray nebi yeremiyah ka dib markii waxyigii uu sii sheegay oo dhan uu u dhacay sidii uu u yidhi nebi yeremiyah wuxuu ahaa nin qalbigiisu u jinjeero dhanka dadkiisa oo wuxuu garasho weyn u lahaa ilaah oo wuxuuna ogaa in ilaah uu samayn doono waxyaalihii uu kala hadlay ee ku saabsanaa magaalada yeruusaalem iyo boqorradii reer yuhuuddah markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay horudhaca kitaabka baroorashada oo ah kitaab uu qoray isla nebi yeremiyah waxaa kitaabka la qoray markii ilaah uu soo kaamilay wax waliba ee nebiga looga sheegay magaalada yeruusaalem haatan yeremiyah wuxuu u baroordiiqayaa magaalada oo waxaa loo yaqaanaa nebigii qoomamada iyo caloolyowga wuxuu si weyn ugu baroortay dadkiisa waayo waxay aqbali waayeen farriimihii uu u sheegayey oo dhan oo magaaladuna waxay ku adkaysatay inay dhaqanka xun ku sii socdaan oy ilaah ismoogaysiiyaan ilaahna wuxuu goostay inuu reer yuhuudda u gacangeliyo reer baabilon isla sidii boqortooyadii waqooyi ee loo yaqaanay israa'iil loogu gacan geliyey reer ashuur dad badan ayay haddaba la tahay in baroorashada ay leeyihiin dumarka iyo ilmaha ama kuwa aan garaadka lahayn hase yeeshee nebi yeremiyah wuxuu la ooyayey garasho la'aanta dadka iyo jaahilnimadooda markii ay ilaah ka caraysiiyeen iyadoo ay la ahayd inuu ilaah oggolaanaynin in reer baabiloon ay soo galaan magaalada oy burburiyaan hase yeeshee nebigu wuu garanayey in hadalka rabbiga uu run yahay nin waliba oo garasho u leh waxa soo socda ha ku timaado garaad uu dadka dheer yahay ama muujinno xag ilaah ka yimidi haddii aan la maqlin digitaanka uu dadka u digayo waa qasab inuu u baroorto kuwa diida farriimaha dhabta ah ee ku sallaysan xikmadda rabbaaniga ah yeremiyahna waxaa niyad jebiyey dhega adayga dadkiisa wuxuu jeclaan lahaa inay aqbalaan waxa uu u sheegayo si markaasi ay ku badbaadaan markii ilaah wax uu ku dhuftay magaalada wuxuu soo xusuusanayaa markii uu arrinka kala hadlayey iyo sidii ay talada uga wareereen waana qasab intaasu ay niyadjab weyn iyo caloolxumo u keenayso waxaase muuqata in nebi yeremiyah dad badan oo maanta nool uu ka duwan yahay ma ahayn nin niyad adag oo ku farxay markii ilaah dhibaatada uu keenay iyo markii waxyigii uu sii sheegay ee ahaa in magaalada la baabi'inayo la kaamilay dadka qaar baa ku farxi lahaa markii ay arkaan wax horay ay u sii sheegeen ama uga digeen oo markii la diiday dadka dhibaato u keenaya waxay odhan lahaayeen soo uma aanan sheegin iyagu soo ma diidin nin abwaan ah oo soomaali ah oo garasho u lahaa in soomaalida aanay faa'iido ugu jirin inay iskala qaybqaybiyaan ayaa digniin u soo jeediyey dadka hase yeeshee markii digniintiisii la raaci waayey ayuu yidhi ha israacda diiddaye ha israamsatee daah hase yeeshee nebi yeremiyah markii uu arkay in balaayo ay ku dhacday dadkii reer yuhuuddah hadal qallafan ama hadal qadaf ah kuma hadlin oo weliba kuma farxin in ilaah ciqaab uu saaray reer yuhuuddah markii waxyigii isaga loo soo mariyey ay aqbali waayeen laakiin wuxuu qoray baroordiikh isagoo ka baroordiiqaya masaa'ibta halayshay reer yuhuuddah iyo in boqorkii ilmihiisii la laayey oo isagiina indhaha laga saaray iyo in dadkii masaafuris loo wada kaxaystay oo magaaladiina la gubay dadkiina ay kala yaaceen waxyaabahaas oo dhan ayaa ku cuslaaday nebiga wuxuuna bilaabay inuu dadkiisa u baroor diiqo sida aynu ku arki doonno kitaabka ina hor yaalla ee uu qoray nebi yeremiyah ee alaaba loo yaqaano baroorashadii yeremiyah wax laga filayo ma ahan qarnigeenna maanta inay qoraan buugaag ay ugu ooyayaan magaalooyinkii burburay iyo dadkii lagu laayey dagaalladii dhex maray qabaa'ilada soomaalida haddii nin buug uu qoro wuxuu qorayaa guusha iyo ammaanta u soo hooyatay beeshiisa hase yeeshee ninna lama ayo noqon in waxa kanay xagga rabbiga ay ka yimaadeen oo la doonayo inay cashir u noqoto bulshadii wax waliba u samayn jirtay jeennigaa furan waxba yaanan ku sii dheeraanine baroorashadan yeremiyah waxaa furo u ah aayadda siddeed iyo tobanaad ee cutubka koowaad markaasoo nebigu uu lahaa dadyowga oo dhammow imaqla waan idin baryayaaye oo bal murugtayda fiiriya hablahaygii bikradaha ahaa iyo barbaaradaydii maxaabiis ahaan baa loo kaxaystay waxaa nebigu haatan faallo uu ka bixinayaa sababtii loo burburiyey magaalada yeruusaalem haddaan intaasi ku soo ekayno horudhicii kitaabkan baroorashada ayaannu haatan idiin bilaabaynaa cutubka koowaad ee kitaabka baroorashadii nebi yeremiyah haddaba duluucda ugu horraysa ee kitaabka baroorashada ayaa wuxuu ku furmayaa shallay oo wuxuu nebigu leeyahay sida ku qoran kitaabka baroorashadii yeremiyah cutubka koowaad aayaddiisa koowaad ee baalka kun sagaal iyo labaatan ee axdigii hore sida tan magaaladii dadku ka buuxay sidee bay keligeed u fadhiisataa sidee bay carmal oo kale u noqotay tii qurumaha dhexdooda ku weyneed oo dalalka gobolladooda amirad ku ahayd sidee bay addoon u noqotay waxaa soo dhammaaday haybaddii magaaladu ay lahayd maxaa haddaba ay faalladu noqonaysaa yeremiyah laba siyaabood buu uga hadlayaa wixii dhacay waxaanay innaga inagu caawinaysaa inaan garanno arrinka iyo ujeeddada oo dhan haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaa waxaa ku qoran kitaabka baroorashada cutubka koowaad aayadda siddeedaad ee baalka kun iyo soddon sida tan yeruusaalem aad iyo aad bay u dembaabtay oo sidaas daraaddeed sida wax wasaq ah ayaa loo xooray intii sharfi jirtay oo dhammu way quursadaan maxaa yeelay waxay arkeen cawradeedii hubaal way taahdaa wayna sii jeesataa waxaa nebigu uu leeyahay yeruusaalem aad bay u dembaabtay haddaba taasi waa faallada koowaad ee magaalada yeruusaalem laynaga siinayo ka dib markii ay dembaabtay waxaa iminka la muujiyey cawradeedii ama qaawanaanteedii waayo magaaladu way haawanaysaa oo ciduna ma joogto weli waxaannu horay u sii wadaynaa cutubka koowaad ee baroorashada yeremiyah oo waxaannu hoos ugu daadegaynaa aayadda laba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan miyaydan dan iga lahayn kuwiinna ay agmarayow bal eega oo fiiriya hadday jirto murug murugtayda la mid ah ee laygu riday oo uu rabbiga igu dhibay maalintii ay cadhadiisa kulul timid dadku ma jecla inay maqlaan maanta wax ku saabsan cadhada kulul ee ilaah dad badanna waxay la tahay haddii ay masiixiyiin noqdaan inaan laga jaasaynaynin dembiyadooda kuwo badan bay la tahay inay shakhsiyad cusub helayaan isla marka ay masiixi noqdaan hase yeeshee loolan jidhka iyo ruuxu ay wada gelayaan ayaa ka horreeya in la helo nolol masiixinimo oo taam ah waxaa lagu helayaa nolosha masiixinimo ee taamka ah loolan iyo halgan lala gelayo dabeecaddii hore ee dembiga ahayd taasoo aan ciyaar ciyaar qofka masiixiga ah aannu ku iloobaynin haddaba way ahmiyad ballaaran tahay inaynu maanka ku haysanno in ilaah xukun dusha uu ka saaray reer yuhuuddah iyadoo ay ugu wacneed dembiyadooda weliba wuxuu dusha ka saarayaa xukun kuweenna maanta nool haddii aynu isaga ku dembaabno xitaa haddii aynu masiixiyiin nahay ilaah waa quduus marka waa qasab inuu dembiga nolosheenna inaga jaaseeyo haddaan horay idinku sii wadno cutubka koowaad ayaannu iminka eegaynaa aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qoran sida tan rabbigu waa xaq waayo amarkiisan ku caasiyoobay dadyowga oo dhammow imaqla waan idiin baryayaaye oo bal murugtayda fiiriya hablahaygii bikradaha ahaa iyo barbaaradaydii maxaabiis ahaan baa loo kaxaystay yeremiyah wuxuu u baroor diiqayaa baaba'a magaalada yeruusaalem welibana cid kale oo isaga la barooranaysa ma lahan wuxuu soo ag istaagayaa hadba burburka iyo baaba'a magaalada iyo dambaskeeda oo wuxuu isweydiinayaa maxaa magaalada loo burburiyey jawaabtuna waxay noqonaysaa magaaladu way dembaabtay waxaa markaasi yeremiyah uu leeyahay ilaah waa xaq wuxuu ula jeedaa in masiibadaasi ilaah uu keenay oo welibana ilaah uu ku quman yahay wax kasta ee uu sameeyo ma ahan wax dadku ay fahmi karaan oo aniga qudhaydu waa wax waxgarashadayda ka sarreeya ha yeeshee waxaan soo istaagayaa booskii yeremiyah uu arrinka ka taagnaa ee ahaa inuu qiray in ilaah xaq uu yahay uu xaq ku yahay wax kasta ee uu sameeyo si kastoo xaalka loo rogrogo runtu waxay ku biyo shubanaysaa in ilaah aannu xaqdarro soo dhowaynaynin welibana sharka dadka raalli ka noqon maayo waxaan innagu ku noolnahay duni uu joogo ilaah nool oo jacayl iyo raxmad badan waxaanse kuu sheegayaa dhegaystow haddii aad ka jeesato ilaah in ilaah uu ku xukumayo inkastoo weliba uu ku jecel yahay ciise masiix ayaa wuxuu ku leeyahay culimmadii iyo farrisiintii iyo madaxdii diinta ee xilligiisa hoog waxaa leh kuwiinna culimmada iyo farrisiinta ah ee labawejiilayaasha ah muxuu haddaba ugu yeedrayaa labawejiilayaal wuxuu ugu yeedrayaa labawejiilayaal waxa weeye inay laasteen guryihii carmaladda sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda afar iyo tobanaad ilaah qudhiisu waa ka calool xumaaday wixii yeruusaalem ku dhacay sidii aynu ku soo aragnay dhammaadka cutubyadii kitaabkii yeremiyah ee hore waxaana uu doonayey inuu barakadeeyo laakiin mar kale ayaa kuwii soo haray ay ilaah diideen oo waxay yeremiyah ku yidhaahdeen waxaa nagu soo kaa diray baaruuk ina neeriyaah oo bay yidhaahdeen doonayo inuu noo gacan geliyo boqorka baabiloon ee nebukadnesar ah inkastoo ilaah uu ka xumaaday haddaba dhibkii ku soo fool lahaa reer yuhuuddah haddana raalli buu ka noqday in dhibaatidu ay ku soo dhacdo oo xukun la saaro iyadoo ay ugu wacneed dembiyadii faraha badnaa ee kala duwanaa ee dadku ay galayeen yeremiyahna wuxuu doonayey inuu ogaado wixii ciqaabta xoogga leh ay ugu soo degtay magaalada yeruusaalem wuxuuna u xaqiijiyey iyaga in wax waliba xaqnimo lagu sameeyey waxaa kaloo yeremiyah maankiisa ku jiray su'aal kale markaasoo uu lahaa sida ku qoran aayadda laba-iyo tobanaad miyaydan dan iga lahayn kuwiinna i agmarayow waxaa iminka uu leeyahay imise qofba ila mid ah oo u barooranaysa magaalada mase la helayaa cid ka qomamoonaysa halaagga soo gaaray dhammaan reer banu israa'iil su'aashaas ayaa madaxiisa ku jirta marka ay sidan tahay waxaa loo baahan yahay in dadka la garansiiyo in ilaah had iyo goorba uu necab yahay dembi haddaan arrinkaasi dadka laga dhaadhicin oo aan loo sheegin in ilaah xaq u yahay oo uu quduus yahay oo uu weliba caadil yahay oo aan dembi aqbalaynin ayaad mooddaa inaynan garansiinaynin dadka hannaanka ilaah uu u shaqeeyo ama uu ku aqbalo qofka dembiilaha ah su'aasha laisweydiinayo waxay tahay sidee baad dembiyadaada u aragtaa iyo weliba sida ay kula tahay carada ilaah ee dembiyadaada ma wax aan micno lahaynbaa inaad ilaah hortii ku dembaabto haatan yeremiyah wuxuu u oynayaa magaalada kadib markii ilaah wax uu ku dhuftay oo weliba waxaa jiray kuwo kale oo la ooyeeyey isaga qaarkood waxaannu ku soo aragnay zabuurka boqol toddoba iyo soddonaad ee kitaabka zabuuradda aayaddiisa koowaad markaasoo ay maxaabiistii dalka yuhuuddah ay lahaayeen waxaannu ag fadhiisannay webiyaashii baabiloon oo waannu oynaynay markii aannu siyoon soo xasuusannay haddaba kuwa baroor diiqaya way badan yihiin oo xisaab ma leh waxay dhammaantood doonayeen inay mar un ka aarsadaan reer baabiloon oo marka la eego sidii loola macaamilooday xaq bay u leeyihiin inay ku taamaan aarsasho mana ahayn inay iska yeelyeelayaan laakiin bilxaqiiqa waxay doonayeen inay cadowgooda ka aarsadaan waxaa kaloo maxaabiistan la oynaya yeremiyah oo isagu ku haray dhulkii yuhuuddah inkastoo dabeeto lagu qasbay in haraadigii reer yuhuuddah uu u raaco dhulka reer masar yeremiyah markii uu dul joogay burburka magaalada intaan lagu qasbin inuu aado dalka masar wuxuu ahaa nin xor ah hase yeeshee waxaa taabtay daannadii iyo waxyeelladii loo geystay dadkiisa waxaa kaloo aayadda laba-iyo tobanaad ay innaga masiixiyiinta ah inoo tahay ficil aynu ku dayan karno iyadoo aan ku leennahay kuwa aan masiixa weli soo raacin war miyaydan danqaynin miyaydan arkaynin wixii masiixu uu idinku sameeyey iskutallaabta saaxib waa inaynu isxasuusannaa dhammaantayo bal inay jiraan kuwa aan weli arkaynin iskutallaabta masiixa oo inkastoo kuwaasu ay badan yihiin markii la eego qowmiyaddeenna haddana waxaan ku kalsoonnahay in garashada masiixu ay sii kordhayso marka la eego qowmiyaddeenna haddaba wakhtigaas magaalada yeruusaalem waxay gaartay heer aan laga soo noqon karin oo waa la rideeyey ilaahna wuxuu yeremiyah ku yidhi haddii nebi muuse iyo nebi samueelba ay hor yimaadaan dadkan marnaba loo cafiyi maayo wixii ay sameeyeen inkastoo aniga iyo adigu aynan garanaynin kuwa la rideeyey haddana way jiraan kuwa la ridaynayo haddaba way ahmiyad ballaaran tahay inaad is weyddiiso sida ay kula muuqato dhimashadii masiixu dembiyadaada uu u dhintay qiimo miyay haddaba dhegaystow kuu lahayd mise qiimo ma leh taas marka hore ka jawaab oo yeremiyahna wuxuu leeyahay sida ku qoran baroorashadii yeremiyah cutubka koowaad aayadda laba iyo tobanaad miyaydan dan iga lahayn kuwiinna ay agmarayow waxaa dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii koowaad waxaanan iminka idin bilaabi doonnaa cutubka labaad ee kitaabkii baroorashada ee nebi yeremiyah weli waxaannu ku jirnaa baroorashadii yeremiyah oo u baroor diiqayey magaalada yeruusaalem mawduuca iminka laga hadlayana waa tuducda labaad ee baroorashada oo sii soconaysa haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka labaad ayaannu eegaynaa baalka kun kow iyo soddon ee axdigii hore cutubka labaad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan sayidku wuxuu noqday sidii cadow oo kale oo dadka israa'iilna wuu liqay daarahoodii waaweynaa wuu wada liqay oo qalcadahoodiina wuu wada burburiyey oo dalka yuhuuddahna wuxuu ku badiyey baroor iyo oohin haddaba sidaannu arkayno ilaah baa qaadanaya mas-uuliyadda wixii nebukadnesar uu falay ilaah baa raalli ka noqday wixii nebukadnesar oo ahaa boqorkii dalka baabiloon uu ku sameeyey caasimadda yeruusaalem ilaah baa isaga u isticmaalay sida ul oo kale isla sidii uu u isticmaalay reer aashuur si ay u ciqaabaan reer banu israa'iil miyaad weligaa isweyddiisay waxaa dadka qaar ay kuu dhibayaan miyaadse qaarkood dadka ugu nabcaataa miyaa haddaba kuwaasi ugu yeertaa cadaawayaashaada haddaba laga yaabo in qof uu ku xumeeyo ha yeeshee wax waliba wuxuu u sameeyaa ujeeddooyinkiisa xaqnimada ku sallaysan weli waxaannu ku jirnaa haddaba xigashada cutubkan labaad oo isna aynu idiin soo koobi doonno oo waxaan kala soo baxaynaa aayadaha muhiimka ah ee idiin fahamsiinaya ujeeddada waxaanan iminka eegaynaa isla kitaabka baroorashada cutubka labaad aayadda toddobaad waa baalka kun laba iyo soddon waxaana qoran sida tan sayidku waa xooray meeshiisii allabariga oo meeshiisii quduuska ahaydna wuu karhay derbiyadii daaraheeda waa weynaa gacanta cadowga buu u geliyey oo gurigii rabbigana way ku dhex qayliyeen sidii maalin iid ah haddaba ilaah baa amray in iyaga laga dhex qotomiyo macbudka yeruusaalem waxaase haatan yimid wakhti ilaah uu karhay macbudka iyadoo ay ugu wacneed labawejiilanimadii dadka reer yuhuuddah haddaba ilaah looguma adeego laba qalbi taasna way caddahay welibana xeerar xagga dusha ahna looguma adeego oo taana lama qarin ilaah wuxuu doonayaa inaynu ruuxa iyo runta ku caabudno waxaa loo baahan yahay markii aynu jameecada masiixiyiinta ah la joogno inaynan ku ciyaarin isku imaatinkeenna waxaan haddaba u malaynayaa inay dembi weyn tahay haddii aynu kiniisadaha u nimaadno innagoo dan kale ka leh halkaasi waxaa la doonayaa inaan ilaah dartii u soo aadno iyo inaan caabudno isaga inkastoo aynu kiniisado joogno haddana fikirka shayddaanku inagama marna waxaanan ku fikiri karnaa waxyaabo shar leh waa inaan maanka ku hayno inaan ilaah inoo cafinaynin dembiyada aynu ku gelayno gurigiisa dhexdiisa yaanay kula noqon haddaba dhegaystow inaad kiniisadaha ama isku imaatinka masiixiyiinta aad caadaysato ayaan ka dhignayn inaad ilaah ka farxinayso waxaa la doonayaa inaad ilaah ku caabuddo ruuxa iyo runta haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii baroorashada cutubka labaad aayadda tobanaad waxaa qoran sida tan odayaashii magaalada siyoon iyagoo aamusan ayay dhulka fadhiyaan boor bay madaxa ku shubteen oo waxay guntadeen joonyado bikradihii yeruusaalem madaxay dhulka ku foorariyeen waxaa haddaba jiray dad xagga dusha ka baroor diiqaya laakiin nebi yeremiyah si kal iyo laab ah ayuu u baroor diiqayaa haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii baroorashadii yeremiyah cutubka labaad aayadda kow iyo tobanaad waxaa qoran sida tan indhahaygii ilmay la gureen uurkuna waa igubanayaa oo aad baan u calool xumaaday waayo waxaa la baabi'iyey dadkaygii maxaa yeelay carruurtii iyo naasnuugyadiiba jidadka magaalada bay ku itaal darnaadaan waxaa nebigu uu leeyahay indhahaygii waxaa qariyey ilmadayda balse eeg sida yeremiya haatan loo saaqay ama loo haleelay waxaa dhinac u riday masiibadan dadkiisa ku habsatay oo ma ahayn wax uu u babacdhigi karo inaan laysugu imaanin macbudka inaan la xasuusan maalmihii iidaha ahaa ee ilaah ee magaalada yeruusaalem lagu qaban jiray iyo inaan la arki doonin caabudistii kala duwanayd ee lagu qaban jiray macbudka ilaah ee magaalada yeruusaalem ku yiil marka ay sidaasi tahay dhegaystayaal imise qof oo idinka mid ah ayaa ilaah u go'aya oo howshiisa wax ka qabanaya miyaad doonaysaan inaad nafsaddiinna ilaah aawadii khatar u gelisaan miyaanse doonaynaa inaan ilaah isa siinno weli waxaannu ku jirnaa kitaabka baroorashada cutubka labaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan waxaa ag mara oo dhammu way kugu sabciyaan wayna ku fooriyaan oo ay madaxa ku lulaan magaalada yeruusaalem oo waxay isku yidhaahdaan tanuma magaaladii la odhan jiray kaamilnimada quruxda iyo farxadda dunida oo dhan baa
siradkii adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siradkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e waxaad kaloo iimailada inoogu soo diri kartaan dhegaystayaal cinwaanka yahu-ga ah oo ah somali t w r at yahu com aaduu u fududyahayaa somali t w r at yahu com waxaa kaloo aan idin siin doonaa website aad ka maqashaan barnaamijyada soomaaliga ah si kuwiina doonaya in ay koorasyo ka qaataan bibalka ay ugu suurowdo ama ugu hirgasho
saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin